إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose maamulka somalilan ayaa muujiyey inaysan ku degdegi doonin heshiiskii badda lagu siiyey etoobiya kaasi oo muddo sannad ay kasoo wareegatay markii lagu kala saxiixday adis ababa dowladda faransiiska ayaa walaac ka muujisay baaba ka socda saameyntii ay ku lahayd waddamada afrika maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay luunsatay dhaqaalo badan oo ka mid ah qaybtii ay shisheeyaha ugu talagaleen maamulkooda xabashida itoobiya ayaa weli sii wada boobka dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysatay itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta isdaarkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya
muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa weerarka sida uu dhacay bilow ilaa dhammaad قادم الجيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaarcad weerar ku qaaday saldhig ay joogeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaasoo uu difaac weyn uga dhisnaa markii xabadu in yar soctay waxaa la arkayay ciidamada dowladda federaalk oo firxanaya iyo askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas la dabagalaya sida muuqaalka lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gebyahaan la wareegaya xeradiiyo wixii yaalay waxayna kaamirada alkataa'ib al ikhbaariya ku tusinaysaa midadka ciidamada dowladda federaalk oo ballaqan xerada
قدر الجبار فيكم إن دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس انقضى يوما علينا
gunaanadka muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa hubiye gaari ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askarta dowladda federaalka hubka u badan qoryaha boobayaasha uuna ka dhex muuqda baasuukaha ayaa waxaa welinaya rasaas kala duwan قدر الجبار فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي muuqaalkan ayaa leh saameyn gaar ah maadaamauu soo bandhigayo weerar ka dhacay meel soddon kilomitir u jirta muqdisho oo ciidamada dowladda federaalka lagu leynayo wixii ay haysteenna looga furanayo maamulka somalilan ayaa muujiyey inaysan ku degdegi doonin heshiiska badda lagu siiyey itoobiya kaasi oo muddo sannad ah ay kasoo wareegatay markii lagu kala saxiixday adis ababa tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed qaasim ayaa eegaya cabdiraxmaan daahir aadam oo ah wasiirka cusub ee arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa sheegay inuu madomadow badan uga jiro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee adisababa ku galeen muuse biixi iyo abiy axmed wuxuu sheegay inay iskhilaafsan yihiin warka muuse biixi uu sheegay iyo kan itoobiya tilmaamtay sidaasi darteedna ay arrinkaasi dib u eegayaan wuxuu sheegay inay doonayaan inay ictiraaf helaan laakiin sidaasoo ay tahay aynay doonaynin inay ictiraaf cadaab ku mutaystaan sida uu warka u dhigay horta m o u gaasi haddaan kasoo horjeedayna mushkiladda aan kaga soo horjeedan xildhibaan kuu sheegaya madmadow badan baa markiiba naga galay waxa etoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegayaa kala duwanaaday ictiraaf baan kusoo bedeshay buu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen marka lana siiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno marka idinkaa baarlamaankiia madaxweynuhu miyuu idin keenay m o u da aragteen anigu ka wasaarad ahaan ilaa iminka iyo ka xisbi ahaan wadaniba m o u ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxu yahay intaa madaxweyneha ka maqalay iyo intaa etoobiya aan ka maqlay oo mararka qaarkoodba iyagu iskhilaafayay mooyaane ma jiro arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaksi ahaanba waxaa nooga yaala m o u-gaas inaanu arag hadduu ictiraaf meel walba aanu gelayna laakiin ictiraaf cadaabta u geli mayna dee arrintan ayaa u muuqata mid ka turjumaysa in maamulka la baxay somalilan uu dareemayo in abiy axmed uu u weecday dhanka xasan sheekh maxamuud maadaama uu halkaasi uu ka helayo bad aan wax buuq ah ka taagnayn maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ayaa ka wada siman in etoobiya loo wada gacan geliyo badda soomaaliya hase yeeshee mid weliba wuxuu doonayaa inuu arrinkaasi isagu xaqiijiyo dowladda faransiiska ayaa walaac ka muujisay baaba ku socda saameyntii ay ku laheyd waddamada afrika sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar emmanuel macron oo ah madaxweynaha dowladda faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa isagoo ka hadlayay waxa uu walaac ka muujiyey baaba ku yimid nufuudi iyo saamayntii ay ku lahaayeen afrika waxa uu ku cataabay in madaxda dowladaha afrikaanka ay iska iloobeen inay u mahad celiyaan dowladda faransiiska oo uu sheegay inay dalalkaasi ka badbaadisay inay maamulaan kooxo hubaysan waxaan u malaynayaa inay iloobeen inay noo mahad celiyaan laakiin waa caadi waxay imaan doontaa wakhtigeeda ayuu yidhi hogaamiyaha dowladda faransiiska emmanuel macron isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in dowladaha afrikaanka aysan midkooda yeeli lahayn dowlad madax bannaan haddii aysan ciidamadooda u soo diri lahayn qaaradda afrika kulan sanadle ah oo ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda faransiiska diiraddan loogu saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee faransiiska ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayuu hadalkan ka jeediyey macron waxaana kulankaasi goobjoog ahaa safiirada faransiiska hadalka ka soo yeeray macron ayaa ku soo aadaya iyadoo badi dowladaha dhaca saxaraha saaxilka iyo galbeedka afrika ay iska diideen inay la sii shaqeeyaan dowladda faransiiska taasi ayaa timid kadib markii ay kacdoon ballaaran dhigeen dadka shacabka ee ku nool mandiqadaas kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen gumaysiga faransiiska ugu dambaynna sababtay inuu ciidamadiisa kala baxo waddamada ay kacdoonnadu ka dhaceen dhowaan isagoo ku sugnaa dalka jabuuti ayuu madaxweynaha faransiiska sheegay in saldhig ay dalkaasi ku leeyihiin uu noqday meesha keliya ay saamaynta muuqata ay iminka kaga leeyihiin qaaradda afrika uuna qaadanayo door weyn isagoo dhan kala qiray in shucuubta mandiqada ku buraarugeen gumaysigooda maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay luunsatay dhaqaalo badan oo ka mid ah qaybtii ay shisheeyuhu ugu talagaleen maamulkooda warkani waxaa inoo haya farxan cali cabdulaahi wasiirka beeraha ee maamulka isku magacaabay puntland maxamed doonyaale ayaa isagoo ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey caddeymo ku aadan luunsashada dhaqaalahaasi ayuu wuxuu wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ku eedeeyey inay luunsatay laba cagaf oo uu ku magacawnaa maamulkooda isagoo sidoo kale dowladda federaalka gebi ahaanba ku tilmaamay mid isbaaraysatay kaalmadii ay ka heleen shisheeyaha caalamka
adi laba cagaf cagafaa ka hadlaysaa waxaa meesha dhan nooga maqan mashaariicdii kaalmada horumarineed lagu bixiyey oo ka badan hadda laba cagaf cagaf oo waxna nalagala tashanin ama nalaga xaajoonin waxna ayna ka ogeyn ayaa wax badan lagu qaatay mashruuca naftigiisa maba ka warhayno oo macluumaadkiisa waaba la qariyayba taasna ma aha hadda waxa oo keliya ay wasaaradda beeraha federaalka ay samaynayso waa wax u aragtay habdhaqan dowladda federaalka dhan ay samaynayso ay ku lunsanayso deeqihii saxda ahaa oo loo baahnaa inay puntland soo gaarto ay isbaaro uga dhiganayso si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa waxaa duulaan naflacaari ah ku soo qaaday dowlado badan oo shisheeye kuwa oo uu maraykanku horboodayo islamarkaana dhaqaale iyo saanad ciidan baa ku garab taagan dowladahaasi si uu u gurto khayraadka ku jira dhulkooda balse taageeradaasi ayaa iminka u muuqata mid noqotay hal bacaad lagu lisay waddamada islaamka ee uu duulaanka gardarada ah ku qaadayna uu marba marka xigta isaga huleelayo iyadoo quburada u dhuundaloola arrimaha militariga ay sheegayaan in saldhigyada qaar ee uu maraykanku ku leeyahay dhulalka muslimiinta uu iminka ku joogo si niyad jab ka muuqata warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda tan alfurqaan xabashidii itoobiya ayaa weli sii wada boobka dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato itoobiya cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya maamulka oromiya ee dalka itoobiya ayaa weli sii wadaa inuu dhismayaal hor leh ka dhiso duleedka magaalada bombaas oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maamulkan ayaa waxa uu isku fidiyey tuulooyin dhowr ah oo ka mid ah gobolka iyagoona dejinaya dadka xabashida ah ciidamo dadka deegaanka ah ayaa waxa ay kolkii hore ku guulaysteen inay weeraraan oo ay kala didiyaan maamulkii oromiyah ee dhulboobka ka waday mandiqada balse maalmo kadib ayay dib u soo rogaal celiyeen iyagoona halkaasi dejinaya dadka xabashida ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay dowladda xabashida itoobiya kala kulmayaan xadgudubyo nooc weliba leh iyadoona iminka dowladda xabashida dadaal ku bixinaysa sidii ay dadka soomaaliyeed meesha uga saari lahayd oo ay u dejin lahayd dadka itoobiyaanka ah wararkii alfurqaanna waa naga intaa